Booqashada uu ku soo gaadhay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron Djibouti waa booqasho ahmiyad u leh labada dhanba, hadday noqoto Djibouti iyo hadday noqoto Faransiiskaba. Booqashadaas walaal waxay daba socotaa bishii toddobaad ee sanadkan. Heshiiskii difaac ee ka dhexeeyay Djibouti iyo Faransiiska oo tobankii sanaba mar la jidiidiyo ayaa dib loo jidiidiyey. Madaxweyne Macron inta xukunka joogana waa markiisii labaad ee dalka Djibouti yimaado. Taasi waxay ku tusaysaa ahmiyadda Djibouti iyo mawqaca Ilaahay uu dhigay ee istaraatiijiga ciidamada Faransiiska ee ku sugan Djibouti ay leeyihiin kun iyo shan boqol oo ciidan ah, ciidamada ugu badan Afrika ee Faransiiska ka jooga. Waxay ku tusaysaa ahmiyadda ay Djibouti u leedahay Faransiiska iyadoo inay saameyn waxa weeye dhimista ciidamada Faransiiska uu ku sameeyey dhammaan ciidamadiisa ka jooga adduunka oo soo koobay. Laakiin taasi Djibouti may saameyn ciidamada jooga. Booqashadana walaal waxa weeyaan booqasho dardarteeda leh oo xidhiidhka labada dhan ee Faransiiska sii xoojinaya hadday noqoto xidhiidhka militariga iyo ka dhaqaalaha iyo ka bulshada isdhexgalka waa labada dal ee Faransiiska iyo Djibouti oo ka dhexayso xidhiidh aad u qoto dheer maadaama ay Djibouti ahayd waxa weeyaan mustacmaraadkii Faransiiska ee Afrika ku yaalay kuwaga waxa weeyaan ugu ahmiyadda weyn leh maadaama Djibouti ay ku taalo xudun geeska Afrika badda cas kulaasha gacanka cadmeed jawi istaraatiijiga Djiboutina ayaa keenaya in dalka Djibouti ay yimaadiin ciidamo waxa weeyaan dalalka ka socda Maraykanka, Shiinaha, Talyaaniga, Jaban dal qura oo geeska Afrika ku yaala intaasoo quwadooda adduunka ay sardinaya inay ku sugan yihiin ay noqotayna example ama waxa weeyaan namuudaj dhaqaale ahaaneed iyo cudad waxa weeyaan Afrika ku sugan taasna waxa weeyaan waato ay Djibouti kasbatay booqashada madaxweynaha faransiiska ee jibuuti waxay ku soo beegmaysaa xilli ay gobolka ay jibuuti ku taallo ee badda cas iyo bariga afrika iyo weliba dunida carabta ay qalalaaso iyo khilaafaadyo badan ay ka jiraan maxay tahay haddaba saameynta ay jibuuti ku leedahay arrimahaasi oo dhan jibuuti waxa weeyaan dowlad carabeed ku taal geeska afrika sidaan ogsoognahayna arrimaha yeman oo kale iminka xootiyiinta dalka jibuuti wuxuu qaatay ahayd mowqif dhexdhexaad ah mowqif in dalkiisa laga weerarin yeman oo kale taasna waxay ku tusaysaa walaal haddii dalka jibuuti oo kale ciidamada reer galbeedka ay ku sugan hadday dagaal ka qaadi lahaayeen yeman iyaguna xootiyiintu waxa weeyaan ay beegsan lahaayeen ilaha dhaqaalaha jibuuti biisaska ku yaala dalka jibuuti oo iyaguna rada ficil celin lahaa xaggaas ay mushkilad kale ay ka abuurmi lahayd oo geeska africa iyo yeman ah marka jibuuti door aad iyo aad u weyn ayay ka ciyaartaa arrintaa waxa weeyaan furdaaminta ah hadday noqoto diblomaasiyan iyo hadday noqoto waxa weeyaan ijtimaaciyanba walaal dowrka jibuuti dowr aad iyo aad u weyn weeyaan hadda la eega badda cas samata bixinta maraakiib badan oo la beegsaday oo xoutiyiinta ay beegsadeen in lasoo badbaadiyo oo waxa weeyaan dalka jibuuti la keeno gargaarka u socda dalalka ma ogsoonta iminka suuriya inay xaggan maraan marka jibuuti maadaama iminka midooda africa ay u tartamayso xubin ay ka tahay jaamacadda dowlad carabiya ay ka tahay marka jibuuti dowrkeegu waa dowr aad iyo aad u weyn oo muhiim ah marka la eego mandiqada dhinaca kale jaamaca galbeedka afrika oo ay faransiiska ciidamo ka joogeen waxaa muuqataa inuu sii xumaanayo xidhiirhkii ay la lahaayeen faransiiska maxaa sabab u ah sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii markii ay ka bilaabmeen waxa weeyaan dhaqdhaqaaqyada jihaad jihaadiyiinta ee dalka saaxilka hadday noqoto maaliya hadday noqoto senegal taas oo walaal ay u arkeen in joogitaanka ciidamada faransiiska oo markaas kusoo badanayay saaxilka inay isticmaal jadiid ah tahay ay ka gelgisheen madaxweynaha faransiiskuna waxa weeyaan labadii kun iyo toddobiyo tobankii markii caasimadda burkina faso ee wagadugu waxaa booqasho ku tagu ujeediyay hadal walaal hadalkaana laftiisu saameynayay kusii yeelatay dhalinyarta waxa weeyaan dhaqdhaqaaq doonka ah ee faransiis nacaybka ah in ay yidhaahdiin waxaan iska ridina heeryadii faransiiska oo kacdoomo waxa weeyaan ay ku bilaameen dowladdii faransiiska ciidamadoodii waxa weeyaan ay ka dalbadaan inay ka tegaan dalalkooda in xidhiidhyada ay u gooyaan sida iminka jaad oo kale ee ugu dambeysay senegal waan ognahay dalka maali waxa weeyaan xataa wuxuu tirtirayaa waxa weeyaan magacdii uu bixinayay laamiyada waaweyn ee dalka ku yaala maali bamako oo u bedelay waxa weeyaan magacdii madaxdii afrikaanka ahayd ee dhaqdhaqaadoonka ama waxaweyan faransiis nacaybka ahayd marka iyadoo laftideedu beesaska faransiisku uu ku leeyahay dalalka africa ay barbar socdeen waxa weeyaan walaal lacagtii farankii afrikada ahayd ama fran sefaga loo yaqaanay taas laftideeda iyada mushkila ayaa ka jirta dalalkani waxa weeyaan waa dalal aad iminka aad aad moodaysid inay kasoo jeesteen faransiis xagga iyo waxa weeyaan shiina iyo ruush ay u jeesteen faransiiskuna booqashada ama madaxweynaha faransiiska uu ku yimid jibuuti taas ayay daaran tahay in muujin ugu sameeyo ciidamada jooga dhiirigelin ugu sameeyo in uu tuso in africa uu joogo africa uu xuduudiisii weli ay sii joogto marka message aad weyn ayay xambaarsan tahay booqashada emmanuel macron oo jibuuti ku yimiday iyada oo xasarada ay ka taagan tahay waxa weeyaan badda cas dalka sudan ahamiyad weyn ayay u leedahay booqashada in xidhiirhkiisii africa ay noqoto isbedel weyn dhammaadka labada kun iyo afar laatanka aynu ku sameeyo eegitaan aada u qoto dheer